maanta waxa ku kulmaya walaalo kala raagay oo eri isku darsaday oo dawlad qura noqday taasoo ka duulayaan calankeena soomaaliya shan geesba ku taalla labadii gees oo horreeyba ayaa ayaa kulmay way isqaban waayeen marka waxaanu leenahay jabuuti waxaanu leenahay ahlan wa sahlan idinkuwa soomaaliya ku jirtaan nala soo gala haddii nala soo geli weydaan calanka calankaa shanta gees baa ka qaybgeli weydaan da walaala annakana hanagu celceli celid hanagelina aan noqono dad walaalo oo jaar oo saynu midnakaba jabuuti u noqono oo iska warhayan noqono taasaan la tegina anagu dee maxaaba maxaa kaloo laisku hayaaba shantii soomaaliyeed baa la doonaya ila soomaali baa layidhi waa soomaali haddaana jabuuti soomaaliya ha sheegto dee waa soomaali ma nihin waa n f d baa jirta oo ogaadanaya baa jirta shantaasaa laisla doonaayo lasla mar haddii laisla waayey dee annaka maxaa soomaali dhabarka naga saaray dad somalilan bana laydhahaa soomaali baa laydhahaa bis somalilan bana odhan jiray eighteen eighty eighteen eighty fourkii partition of africa waa tii ay qaybsadeen nimankan dadka gumaystaa inaka anaka marka bis somaliya bana odhan jiray jabuuti italian soomaaliya iyo iyo iyo n f d oo isaguna ingiriisahaga iyo kenyaha marka haddii laisla waayay shantii soomaaliyeed dee walaala annakana anu ku khasbina annakuna ku baabaan iyo kuna ku baaba soomaalinimada wax xumaanaysa soomaalinimada haddii loo soo celinayo waxba kama qabano shanta haddii laisku keenayo laakiin haddii laisla waayo shantii waxaanu leenahay halkaygii baanu taaganay beri soomaaliya baan odhan jiro soomaali baan iminka nalaylaha waxba maxaa noo diidaya marka shantii soomaaliyed si rabi bay noqonaysaa u noqonaysaa saddex baa noqday labada kale wayna soo saari doonaa geeska afrika weynaka ugu weyn maxaa taa noo diiday wa saasaanu doonahaa haddii laisla waayo oo jabuuti ay aragtay wixii nagu dhacay ka goosatay dee yaana annakana nalagu khasbin shantii soomaaliyeed inaan dhabarka ku qaadano jabuuti waxaanu leenahay soo shantii isla doon maysaan haa dee soo gala ilaa annakoo soomaali maxaa dhabarka naga saaray iminka maxaa u diiday shantii soomaali soomaali weyn baa la doonaysa maaha ha dhade markaa shantii soomaali haddii lasoo doonaayo maxaa iyaga diiday inay nala mid noqdaan ay soo galaan hadday idhahaan ma awoodi karno de annakana hanagu khasbinaa shantii haddii lasla waayey qoliga dhankeeda ha u rafaado